xilli ay maalmo yar naga xigaan ciidul fidriga ayaa waxaa magaalada muqdisho si aad ah looga dareemaya diyaargarowga maalmahaasi lagu jiro waxaana inta badan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay haatan ku howlan yihiin iibsashada dharka iyo sidoo kale alaabaha ay ku ciyaaraan caruurta waxaana sidoo kale jira goobo ganacsi oo xilliyadani si aad ah mashquul u ah walow ay ugu badan tahay goobaha lagu iibiyo cuntada macmacaanka ah qaybaheeda kala duwan sida buskudka doolshada iyo sidoo kale xalwada haddaba waxaan u fuurgalay sidii aan ku ogaa lahaa qiimaha iyo sidoo kale sida ay dadka ugu diyaargaroobayaan ciidda waxaa in muddahaan dhex socday suuqa xamarweyne waxaana la kulmay dad aad u fara badan kuwaasoo isugu jiro kuwo wax iibsanaya iyo sidoo kale kuwo laga iibsanaya intuba waxayna iiga sheekeeyeen xaaladeeda dareen ee ku aadan socoshada suuqa iyo sidoo kale isbeddelka jira ee magaalada muqdisho haddii ay jiraan wax saameyn ku yeeshay dadkani dadka ganacsatada ayaana inta badan kuu sheegaya in isbeddelka jira uu yahay midka ugu muhiimsan dhanka amniga oo magaalada muqdisho ay iska bedeshay waxyaabo badan haddaba waxaan toddobaadkan barnaamijkeena ku qaadaaldhigi doonaa sida dadka magaalada muqdisho ay ugu diyaargaroobeen ciidda maalmaha yar ay naga xigaan ee foodhay nagu soo haysa ugu horeyn waxaan goobtiisa ganacsi kula kulmay mid ka mid ah ganacsatada iibisa dharka noocyihiisa kala duwan waxaana ugu horeyn weydiiyey magaciisa iyo sidoo kale waxyaabaha uu iibiyo waxa ay kala yihiin wareen caagana kusoo dhawo wardhay radio waa ku dhowahay adigoo mahadsan goobtan carwada maxaad ku iibisaa carwada waxaan ku iibiyaa dharka ragga intiisa badanbo waa gartay marka maalmihii ciidda ayaa lagu jiraa muqdisho wax badan isbedelo badan oo dhinacyo badan bay soo martay sida dagaalo iyadoo lagu jiro in lagu ciido in foodo iyo dhibaatooyin badan bay soo martay maanta marxalad way ka duwan tahay dhalinyaro badan baa ku jirta carwadaada oo iibsanaysa dharka noocyadiisa kala duwan dareen sidee ah iyo kugu dhalaysa arrintaa insha allah waa fiican tahay xagga nabadgelyo baa noo fiican yihin ciidan waxaan fiirinaa insha allah ayaa noqota iid iidihii hore nooga wanaagsan dharka si fiicanaa loo gataa inkastoo aniga ragga basaan iibiyo xagga dumarka war weyn laakiin ragga maasha allah wax fiican laga gataa dhalinyaro aan u badana xoogeyga dhalinyarada maa maasha allah iidan waa iidoodi si fiican wax u gataa ka waran sicirka dadka aad wax kaga iibisaan ma mid sareeya mise waa mid hooseeya waa iska meel laxaa sicirka inkastoo xiliyada iidaha bay kusoo aaday iida badxiran badoo xiran oo wixii lagu keenayo diyaarada baa diyaaradana khaali tahay xoogaa waxaa jira sicirka inuu qaali yahay dharka oo maalmihii iida ka horeeyey bis shacbaan iyo meelahaas iyo hadda in hadda qaalisan yahay dharka waxaana keenaa badxiran iyo diyaarada wax lagu keenaayo iyo canshuurahaas oo xooga badana keenaayo sicirka xoogaa waa dharka dharka waa ka qaalisan yahay okay marka maadaama burbur iyo dhibaatooyin iyo foodo badan lagu soo socday dalka hadda maanta uu ka bedelan yahay marxaladihii hore ee kumeelgaarkii xataa laga baxay ee dowlad federaal ay noo dhisan tahay ku dhawaad muddo sanad ah kadib ko iyo labaatan sano ama laba iyo labaatan sano burbur oo soo maray bal ka waran dareenkiina ah ee dadkiina ganacsatada ah qaabka aad u aragtaan ciidan waxay kaga bedelan tahay laba iyo labaatankii sano ee na soo maray ciidan ciidaha waxay kaga bedelan tahay waa waa balaartay ganacsiga dharka iyo kabaha iyo ganacsiyadaas aad u bateen iidiyahoo dadka waa xadidan dad kooban waxaan lagu yaqaan inay gadaan hadda waxaad u malaysaa wixii dhan inay noqdeen qof walbao inuu noqdo ganacsada dhar iyo kaba iyo kaba inuu noqdo marka taasaa ka dareemi kartaa waa isbedelka magaalada ka jiro oo inay wax isbedeleen eh ganacsigaa batay marka taasna waxaa keenayo isbedelka waddanka ku dhacay okay hadda waxaa ii muuqanaya dhar aada u qurux badan saraawiishan hadda naga soo horjeeda oo kale imse ayaa yar adeegto saraawiishu ay kala duwan yihiin jeenisada waa dhowr nooc jeenisana tobanaa la gadaa mid sideed tobanaa la gadaa kuwa jeenishada haafka ayaga waxaa la gadaa shan iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban shaatiyaasha waa sidoo kale ayaa labaatan toban iyo shan toban iyo toddobo saasaa loo kala gadaa sanaadaha labiska waa toban doolar toban iyo shan doolar qaabkii aad dadka ula macaamishaan qof walba heshiisin bay ku xiran tahay lacag go-an oo ku qoran dusha sarwaalka iibsanaya ama ma jirta sooma heshiiskana waa ku xiran tahay dharkana waa kala qaalisan yihiin taasna waa ku xiran tahay idan qofkan waa lala heshiiyaa laakiin dharkana waa kala qaalisan yahay okay bal ugu dambeyntii bal ka waran marka socodka suuqa iyo qiimaha dakhliga muxuu kaga bedelan yahay muddadii hore intaanan bisha ramadaan la gelin ee dadka aysan gelin adeegashada ciidda ka hor suuqa qaabka hadda u yahay isbedel isbedel weyn ahaa jiro yaamihii inta iidal gaarin kahor suuqa suuq iska liito waxbaa iska iska ahayd maasha allah oo socod badan lahayn laakiin hadda suuqa sidoo hore ka socod badan yahay waa hadda waa ka dareemi kartaa cariirihii ka jira carwada dhexdeeda marka waa suuqa maasha allah waa noo fiican yahay okay aad iyo aad waa mahadsantahay caagane sidoo kale intii aan ku jiray carwadaasi waxaan kula sheekaystay laba ka mid ah dhallinyaro meesha wax ka iibsanaysay waxayna iga sheekeeyeen qaabkay ugu diyaargaroobayaan ciidda iyo sidoo kale waxyaabaha ay iibsanayaan iyo waxa u qorshaysan marka la gaaro maalinta ciidda magacii waa cabdixakiin cabdiraxmaan oo degan degmada xamarweyne cabdiraxiin maxaad u diyaar garoobaysaa maanta carwadan daan dhex taagan tahay waxbaad saxaab waxaa laga helay surwaal aada u qurux badan oo aan weli aana iibsan sidaas waa surwaalkii misaa lagaa sheegay dacab saas mau lacag badno afar iyo toban doolar afar toban doolar aa laga siiyey waa gartay hadda carwo ayaad wax ka iibsanaysaa xiliyadii hore waxaa jiri jira in wax laga iibsado bacallo ku yaala suuqa bakaaraha oo keliya maxaa waa isbedelka jira ee ee saamaynta kugu yeesho aad dhihi karto waxaas bay kaga bedelnaan kartaa hadda waxa isbedel dhacay waxay tahay ewel nood saasa ma jirin dagaalo iyo waxba shaqada socdeen lagu dhex iidaay laakiin hadda waxaa soo cusboonaaday nabad ayaa dhacday marka meel walba oo dharkayaal waa laga iibsan karaa okay maxaa rajeynaysaa maalinta ciida maxaa ku qushaysan inaad meel ma inaad meel booqato ma inaad ee, familkaada durbaa degmada xamaroyn oo keliya aad kula ciido ma inaad gobol aado maxaa ku qushaysan shacab waxaa ii qorshaysan anigii ku ciidaysano meel ka baxsan degmada xamarweyne aad iyo aad yaa umahadsan tahay ugu horeyn magacaaga adoo ku bilaabaysa magacayga waa zakariya cabdiweli ibraahim waxaan deganay xaafada xamarweyne degmada xamarweyne gaar ahaan via roma ciidan ciidii hore waxay kaga bedelan tahay ciidan waxaa gaarnay waxaa la gaaray nabad aada u baahsan gaar ahaan laga dareemayo magaalada muqdisho marka ciidan waxaa leeyahay ciidihii hore aad bay ugu duwan tahay sababtoo ah waxaa arkaysaa awal meelihii hore ee waxaa laga waxaa wax laga iibsan jiray bacaldayaasha bakaar oo keliya balse ciidan haatan meel kasta waxbaa la keenayaa magaalooyinkaasi haatan waxaa arkaysaa xamarweyne oo dadka sii eh, soo buuxdhaafiyeen saaxib ciidan aad baan u faraxsanahay waxaan filayaa meel kasta oo magaalada muqdisho ka mid ahna cagta oo dhigi doono waana aad baan u faraxsanahay hadduu ilaa yiraahdo waa gartay xiliyadii hore waxaa jiri jiray wadanka in loo aado damaashaad ee, tusaale ahaan gobolka shabeellaha hoose ee ciidan ma ku qorshaysan tahay in aad dartaa ciidan ha hadduu ilaahay yidhaahdo balse waxaan ka jeclaan lahay magaalada muqdisho oo isbedel hadda aad iyo aad uba- eh, u gaartay waxaan filayaa ciidan muqdisho oo dhan inaan soo damaashaadi doono hadduu ilaahay adiga dharcanka ayaad iibsatay ha- dhar waxaan iibsaday surwaal iyo shaar oo v i p ah waxaan u malaynayaa inaan horumarka la gaaray daraadiis dharka oo hore lagu iigi jiro way ka bedelan yihin saaxib waa marka dharkaas marka waxaa rajeynaysaa inaad tahay shaksiga ugu dharka fiican magaalada muqdisho marka la gaaro maalinta ciida insha allah insha allah saaxib waan ciidi doonaa waana waan ku faraxsanaa ciidan waxaa leeyahay soomaali oo dhan kulla caam waan tuldareyn aad iyo aad iyo aad ma ahan oo keliya carruurta waxyaabaha loo iibinaya dhar waxaa sidoo kale jira alaabo yaryar sida qoryo buskoolado iyo sidoo kale boombeelayaal si aad ah ay u jecel yihiin maalmaha carruurta inay ku ciyaaraan waxaana si aad ah magaalada ugu soo badanayay muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsiyada alaabahaasi kala duwan maxamed maxudiin wuxuu ka mid yahay ganacsatada keenta alaabahaasi waxaana kula sheekaystay maanta goobtiisa ganacsi oo ku taala gudaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ugu horeyn saaxiib adigoo magacaaga ku bilaabaya een, alaabahan aad iibinaysaan maxay kala yihiin magacayga maxamed xuseen cabdulli alaabaha kala iibina waa alaabta jukaatada ciyaar ciyaalka ay ciidda ku iidaan sida biskooladaha iyo qoryaha iyo buufinta iyo moobeelada halka ay ka kooban yihiin iyo diyaarado waa gartay marka kolley hadda een, qaar kamid a alaabahan waa kuwo igu cusub oo ciidihii hore kumaan arkin magaalada muqdisho een, isbedelka jira ee alaabtan kalifay in la keeno magaalada maxaad ku aanaynaysan isbedelka jira magaalada wuxuu yahay magaalada marka hore waa kala cilmiga hadeertaana qof waliba waxay aqbashay inay ganacsi wax weli kastoo magaalada oo dhan waliba alaabtan marka hore waa yaraa jirtay qof waliba waa keensatay ilaa jeyna iyo marka aadanin jibay qof waliba waxay keensatay kartay keensatay magaalada alaabtan nooc ayaa yaalaan oo sanad kale caadi waa gartay marka saaxiib een, tusaale ahaan hadda boombalaha oo kale iyo shimbirahan carruurta ay ku ciyaaraan oo kale inta ayaad siisaan boonbalaha oo kale waxaa siinaa dris doolar shimbirahan iyo waxaa siinaa sidii doolar diyaaradan oo weynkan dris xabadeeda waa lix doolar wuxuu gadaa baabuurta iskala furaysana halka xaba asiin waa shan doolar iyo bar qiimuhu saas uu filayaa waa gartay Eh, sidoo kale waxaa ii muuqanaya qori oo halkan yaala Een, waa ma mid sax ah horta mise waa midka carruurta ay ku ciyaaraan dadka caruurta ku ciyaaraan waaye afka sideeda waa xigunta qori iyo balaayile looga sameeyaa marka qoriga waa qori caruurta ciyaaraan waa nooca wuxuu siiyeysan yahay sidoo kale seerka waa qiimihiisa saddex doolar bar xabada gadnaa waa gartay Eh, bal ka waran marka qaabka ay u iibsanayaan dadka qorigan dadka ilmaha saaid u jecel yihiin dadka waxaa arkaya dadka qaar eego ilmahooda suuqa usoo wadaan oo ilmihii isku dagaalaan inay qorrita hadeertaan annaga qoriga shalay waa noo dhabnaa ilaa waxaa noo yaala soddon xabo hadeertaan waqtigaan waxaa gadnaa la-aanaa qorriga waa naga dhamaadeen meel u raadi helina male hadda magaalada waxaa jira xilligii waxaa ugu jira horta badxiranka oo ma suuragelayaan ganacsiyada gaagaaban sida doomaha inay soo galaan eh, gudaha dekedda Een, kolley waxa wax lagu keenaya waa maraakiib alaabtiina ma alaab wadda ku imaadaa mise waa alaab ku imaada eh, diyaarado sida eh, dharka oo kale alaabteen horta alaabtaan maalintii bisha oo oo toonka bisaa la gadaa waxaa la shacbaankii aduya xilligii xirmaakiisa ah maraakiib duwey noola imaataa markaasa lasoo diyaargaraya wixii inta loo dhimana diyaaradaha soo qaadaan waa gartay marka ka waran sida qaabka dadka ay u iibsanayaan iyo sicirka suuqa iyo isbedelka ay ciidan iyo ciidii hore ciidan idii hore wax fad weyn ayaa u dhexeeyay ciidan qof waliba waa kaysata marka hore wuxuu ahaa suuqa shan lab xilliga cunno maalin jiro laakiin xilliga qof waliba waa kaysata suuq oo dhan waa lasoo dhawaa alaab aad iyo aad ayaad mahadsan tahay maxamed sidoo kale waxaan booqday goobaha lagu iibiyo macmacaanka noocyadiisa kala duwan waxaanan kula kulmay laba ka mid a dumar halkaasi ku sugnaa ugu horeyn maryan ayaa waxaan weydiiyey sida ay u aragto iyo dareenkeeda ku aadan u diyaargarowga ciidda ay maadaama ay tahay ganacsato ku sugan goobteeda shaqo waxaana lagu iibiyaa macma- alaabaha macmacaanka ah ee loogu talagalay maalmaha ciidda in loogu diyaargaroobo sidoo kale waxaa iyadana aan halkaasi kula kulmay faadumo oo iyadana ka mid ah dadka ku dhaqan muqdisho xilligaasna ku sugneed foornada gudaheeda waxayna samaysanaysay buskud yaala noocyo kala duwan oo macmacaanka ah oo loogu diyaargaroobayo in lagu soo dhoweeyo maalmaha ciidda ah ehelada iyo sidoo kale asxaabta meelaha fogfog ugu imaanaya ugu horreyn walaal adigo aada u mahadsan bal ka waran diyaargarowga ciida aada ugu jirtaan wallahi bilaw waa ku faraxsanaa ciida maadaama anaga aan nahay een, dadka foornada ka shaqeeya bus- buskudka iyo macmacaanka aan gadno Een, buskudka markii dadka ay wataan alaab alaabooda waxaa ku dumnaaday shan iyo labaatan kun haddii aysan wadanina qarashkii iyo wixii ay een, bixinayna caadi u bixinayn anaga aan dhiibayno wixii lagu samayn lahay macmacaanka buskudkii waxaan ku samayn afar doolar ilaa afar doolar iyo bar Een, waana ku faraxsanahay maasha allah soo waanu soo dhaweynanaa ciida bal ka waran qaabka dadka marka ay idinkugu imaanayaan ama ay idinla macaamilayaan ee ku aadan dhanka samaysashada alaabahan macmacaanka ay kala duwan wallahi bilaa aaday u wanaagsan dadka dhan waa noo imaada waan soo dhaweynanaa wixii kale adeertan diyaar waan oo oo rabaan in loo sameeyo macmacaanka okay ma waxaad samaysaan marka oo keliya biscuitka mase waxaa jira waxyaabo kala dheeri ah oo aad samaysaan ee alaabaha kala duwan ee macmacaanka waa badan yihiin buskudka hilibismaa doorshooyinka shuushuumowga wixii oo qud- oo lagu daray een, buskudka iyo lagu cunayo sisinta iyo qumbaha iyo looska iyo waxa oo gadnaa marka een, xilliyadii hore ee ciidiintaan la gaarin ka hore u diyaargarowgeeda iyo had deertaan oo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey ramadaanka ee ay nufuuda nagu soo isticmaalin mitii maalmihii ciida bal ka waran farqiga u dhexeeya dhanka suuqa wallahi farqi weyn aa u dhexeeya maadaama ay kala duwan yihiin ciidadii hore iyo ciidan maasha allah ciidan aad u fiican dhanka kale markaan kasoo gudubno eh, farqiga u dhexeeya ciidihii soo maray wadanka iyo ciidan adiga ahaan kafoornadiina maxaad dareemaysaa waxaan dareeminaa nabad inay jirto oo maga- magaalada dhan ay casiman tahay waxyaabahan aad samaysaan marka buskudka oo kale muxuu ka kooban yahay oo aad ku samaysaan oo lagu daraa waxaa lagu daraa ukunti caanihii saliidi een, kaadisoydi iyo canfisada iyo yeelkii lagu daraa waa markaas aa la- aa la forneynaya asoo bisil oo nadiif oo markaas ku soo baxaya Eh, dadka sidai idinla macaamilaan ka waran marka dad ma jiraan wixii intay ka xumaadeen dib idib kugu celiyo idin dhahaa annaga qaabkan ma ku qaadan karne qaab kale wax kale noo sameeya ama si kale nogula sameeya ma jiraan dad saas ah dad waa jiraan badana laakiin inta badanaa ma ahmo dad sida u fiican waana imaadanaga ma jiraan marka weli caqabada aad la kulanteen oo ku aadan dhanka samaynta alaabahan macmacaanka ah maya aad iyo aad iyo mahadsan tahay wareyn bal ka waran walaal adigana diyaar garowgaaga ku aadan ciidda wallaahi waa ku faraxsanahay maalmaha ciida sooda nagu soo haysaa waan u dabaaldegaynaa halkan maxaad u joogtaa oo samaysanaysaa hadda adiga wallaahi waxaa samaynayaa dee aan leed macmacaankii oo dhan burkii shishumoogii doolashadii iyo wixii macmacaan dhan aan halkan u jooga inaan sameeyo Eh, marka eh, ka waran farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidihii lasoo dhaafay ee xilligii hore wallaahi ciidihii hore dagaal iyo waxaan ku jirnay iyo qarax iyo waxaas balse ciidan ciid buuxda haysanaa waa ilaahay maadi Eh, ma jiraan waxyaabo kale oo tilmaami karto oo ah farqi u dhexeeya oo kale oo dhanka dadka bulshada wallaahi inkasta hadda aan u jeedo dad badan oo faraxsan oo soo dhaweynayaan dad dadka islaamka ah ciidda aad u soo dhaweynayaan inta umada soomaaliyeed oo joogto magaalada muqdisho aad ay wada faraxsan yihiin aad iyo aad iyaad mahadsan tahay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa toddobaatan barnaamijkii raadraaca ee idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaan idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan barnaamij midkani lamida dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegayaa dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu